asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ciid wanaagsan dhammaan bulshada soomaalida meel aad joogtaan ciid mubaarag kullu caam wa antum bikhayr waxaan halkan kugu soo gudbinaynaa barnaamijka salaamaha ciidda oo ay daafeed media ugu talagashay macaamiisheeda inay la wadaagto maanta oo ciid ah aynu ku horeyno amiin caamir oo aad wada garanaysaan haddana qadka waxaa ku jira legend soomaaliyeed amiin caamir oo aad wada taqaanin marka amiin maxaad nagala qaybsan lahayd maalinta ciidda aada umahadsan tahay yaasiin iyo dafed news dot com waa horta waa salaamayaa ummadda soomaaliyeed dhegeysanayso meel walba ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan aad u salaamayaa dadka gaar ahaan oo degan waddanka gudihiisii oo dhibaato iyo wax walba oo ay u dulqaabteen soo mareen waxaan leeyahay ciid mubaarak ilaahoo bashbash iyo barwaaqo waddankeena ka dhig aad iyo aada umahadsantihiin yaasiin adig iyo gruubkaaga iyo tiimkaaga meesha wada joogtiin aad iyo aada umahadsantihiin walaaltiin amiin magaalada adig aad degan tahay edmonton markaad u fiiriso iyo dalkii hooyo oo in badan aad ku soo ciiday farqiga u dhexeeya wax ma nooga sheegi kartaa
wallaahi waa horta meel qurbaha horta waa isku mid meel kasta si macnaha meel walba meeshaad joogtid iyo meeshaan joogo isku siya looga ciidaa horta inkastoo waddankaagii uu ku macaan yahay markaa ku ciidaysid wax walba ama waddan islaama markaa ku ciidaysid ayay wax kasta ka fiican tahay laakiin marka mar walbana waa niyadan ka ciidaynaa qalbigan ka ciidaynaa oo oo dadkeennii soomaaliyeedaan la ciidaynaa iyo dadkeenni muslimiinta ah marka waa wallahi difference weynaa u dhexeeya su-aasha i weydiisa haddaan usoo noqdo marka waddanka joogtidaa mar kasta fiican oo reerka oo familkaaga iyo dadkaaga ehelkaaga soomaalida aad la joogtid iyo dadka walaalahaaga diriska asxaabta markaad la ciidaysid kaas wax ka fiican ma leh aad iyo aada umahadsan tahay yasin adigaa mudan amiin ahaantii waxaan marka horeysa leeyahay horta cibaadadii aan soo gudanay inuu ilaahay naga aqbalo dhammaanteenba waxaan aniga maaragtay halkan hambalyada ciidda uga dhiraaya dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay maaragtay ku ciida maaragtay ciid wanaagsan ramadaan ciid mubaarak ayaan leeyahay waxaa kaloo halkaan aan ciid uga dirayaa dhammaan reer koonfur galbeed soomaaliya oo dhan meel kasta ay joogaan yaasiin idinka iyo raadiyan waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan walaalkay axmed halkeed naga soo halkeed naga soo wacday waddankaad joogta noo sheeg aniga waxaan joogaa waddanka u k magaalada london
sidee looga dareemaa xafladda ciidda ee magaalada u k ama dalka ingiriiska wallaahi annaga kolley maanta markii horeeto waxay ahayd maaragtay iisheeg ee hubin ayay ahayd laakiin markaan salaada cashirka tukanay kadib ayaa waxaa la xaqiijiyey in wadamo badan oo sacuudiga ugu horeeyo oo maaragtay ay berri ciid tahay haddana waxaa aan noo sameeyey confirm islam janal oo ah isaga janal aada u weyn oo laga isticmaalo waddankan united kingdom marka maaragtay dadka aad diyaargarow aad iyo aad u badan ayaa ka jiro ciidda farxaddeeda ma malayn kartid maaragtay waa la isku soo martiyey maaragtay waa waxaa la dareemayaa maaragtay maalmahan oo dhan waxaan ku jirnay maaragtay carruurta inaan wax usoo gadno dhar ciid cusub iyo maaragtay xataa iskoolada badankooda maalinta isniinta ama ciid ha noqoto ama ay noqonin waa fasax
axmed markaad u fiiriso dalkii hooyo iyo waddanka hadda adiga aa ku noosho kale markaad isla barbar dhigto keebaad isleeda way ku wanaagsan tahay in lagu ciido
runtii laisma barbar dhigi karo horta ciidda meel kasta waajibay nooga tahay inaan ku tukano laakiin badanaa waxaa fiican in lagu ciido wadanka markii aniga sanadkan waan ka baaqday laakiin sanadihii hore waa kusoo ciiday maasha allah waxaad u dareemaysaa si aad iyo aad u weyn laakiin waxaan kuu sheegayaa hadda inay isbedeshay united kingdom baagaga oo dhan diyaar waaye berri waxaa yaalla maaragtay iisheeg geedahay carruurta ku cayaarayeen dadka badankooda masaajidada hadda kuma tukadaan waxaa la aadayaa baag specially aniga hadda areada aan oga noolahay london magaaladan ilford waxaa lagu tukanayaa berri baagga ugu weyn valentines bark ayaa la isugu tegayaa hadduu ilaah yidhaahdo axmed aad ayaad mahadsan tahay adinkaa mudan ciid mubaaragaan idin leeyahay idinkana haddana waxaa qadka soo galay cabdicasiis oo jooga magaalada atlana cabdicasiis iyaad salaamaysaa ciidda bismi illaahi raxmaan raxiim marka hore waxaan leeyahay guud ahaan ummadda islaamka meel kastoo ay ku sugan tahay ciid wanaagsan kolka xigtaana waxaan salaamayaa guud ahaan ahalkayga iyo asxaabteyda oo ku kala nool caalamka daafihiisa kala gedisan waxaan si gaara u salaamayaa xaaskayga faadumo cabdikariin iyo carruurtayda sidoo kale ahalka jooga magaaladii aan ku wada nool nahay ee atlanta sidoo kale soomaaliya ahalkayga jooga ugu horraysa hooyaday luulcd iyo guud ahaan asxaabta iyo weliba aanan soo koobi karin ahalka ku kala nool caalamka dhaafihiisa ayaan salaamaynaa guud ahaan waxaan leenahay ku ciida caafimaadsan ciid wanaagsan ciidan allah hanooga dhigo ciiddii ummadda islaamka meel walbo ay joogto iyo ummadda soomaaliyeed intuba ay ku wada midoobi lahayd oo ay noqon lahaayeen ummad midah maadaama midnimadu ay tahay sheega islaamka uu nagu mideeyey islamar ahaantaana rabbigii caza wajallaha ahaana inoogu soo maaragtay amray in midnimada la adkeeyo marka insha allah idinkuna waxaan idiin leeyahay ciid wanaagsan cabdi casiis magaalada aad degan tahay atlanta sidee baa looga soo dhaweeyaa ciidda maasha allah magaaladan atlanta alxamdulilahi rabbilcaalamiin waa magaalo dadka islaamkaa ku nool jira ahaan ay aad u soo korayso haddana sidaasi oo ay tahay ayaa ciidaha marka la gaaro waxaa si gaara magaalada uga muuqanaya dhaqdhaqaaqa beesha islaamka ee ku nool magaaladan atlanta ay ka samaynayso haba ugu sii badnaatee beesha aynu ka dhalannay ee soomaalida iyo beelaha muslimiinka kale ee caalamka daafihiisa kale ka kala yimid waxaa lagu dukadaa meelo kala gedisan magaaladan atlanta oo barxado ayay dadka iskugu tagaan carruurta waxaa loo sameeyaa xaflado iyo meel lagu ciyaaro intaba maasha allah aad iyo aad ayay u muuqataa muuqaalkeedana uu yahay weliba mid aad u soo jiidanaya guud ahaan dadka ku nool magaaladan atlanta kuwa muslimka ah iyo kuwa aan muslimka ahayn intuba waxaan leenahay ciidihii hore iyo ciidanba waxay noqon doonaan ciido aad u soo jiita indhaha dadka ku nool magaaladan cabdicasiis aad ayaad u mahadsan tahay aad iyo aad ayaan idinkaga mahad celinayaa fursaddan qaaliga ay aad noo siiseen maanta in aan ahalkeena iyo asxaabta ummadda islaamka intuba aynu ka salaamno halkan asalaamu calaykum asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaahiya cabdulaahi dhuubo waaye waxaan ka soo hadlayaa magaalada edmonton ee gobolka albeerta kaahiye maxaad nagala wadaagaysaa ciidda wa- ciidda aynu hadda u dabaaldegayno wallaahi ummadda muslimiinta guud ahaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed ayaa waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid wanaagsan meel kastoo adduunkaas ka joogtaan waxaan ilaahay ka baryaynaa dadkii eh, soonkooda la aqbalay cibaadadooda la aqbalay dhibaatada ummadda haysatana ka saaro dowladdeenna ilaahay garabsiyo noo hagaagto
kaahiye waxaan filayaa halka aad joogto in sanado badan aad ku ciiday bal sidee mataqaanaa loogu dabaaldegaa ciidda meesha aad joogto
wallaahi runtii hadda sanadkan nasiib wanaaga ciid waxay kusoo kusoo aaday eh, bishan june dhammaadkeed marka en, hay-adihii oo bulshada u adeegayay mise communitiyaasha ayay waxay qaban qaabinayaan en, eh, maalinta eh, loo dabaaldegayay en, eh, july first mise soomaalida eh, soomaaliya maalinta xorriyadda ay qaadatay taasoo ku aadan tan canada marka en, dabaaldeg aada u weyn ayaan qaban qaabinaynaa en, en, hay-adihii samafalka ayaa isu tegay marka waxay u badan tahay sabtida dambe oo bisha koowaad inay ay ku aado ha ahaato hadda waxay iska noqonaysaa mid iska caadi ahoo faamilada iyo mataqaanaa laiska laisaga ciidi doono iyo ilmaha meelaha dalxiiska in la geeya noqonaya kolley saan rajeynayo yaad halkan ciid oga diraysaa oo bisha barakaysan ee ciidda hadda aynu u dabaaldegayno darteed
wallaahi waxaan horta een ku bilaabayaa dhammaan ummadda muslimiinta iyo soomaalida waxaan ku xiijinayaa faamilkayga ugu horeeyo aabahey cabdullaahi dhuwo hooyaday aamina cadde xaaskayga iyo mataqaanaa walaalahey walaaladay intay sii dhaleen waalidkayga iyo adi iyo walaalkay xuseen iyo een asxaabta een mataqaanaa ee raadiyaha ka shaqeysa waana mahadsantihiin